war waxaani dawlad maaha bal eeg qaraxyada isdaba jooga ammaankii way ku guuldaraysato waxba ka qaban mayso sidaani ma dawladba maxay tahay arrintaani ka daacalaacalkoo telefoonka kuu dhacaya ka jawaab maxaan taleefon ka jawaabnaa waanana wareershiye halow waa kuma moogtahay in ninkiis qarxiyo u ahaa wiilkaaga wiilkaaga waa kee kaasi waa wiilkaagii qasa ahaa
maculadkaygii maxaad tiri
sugitaanka amniga adiga ayaa uga dhow madaxda aad ku eedaynayso ee aabbo walba u hubi ubadkaaga iyo gurigaaga
waxaa soo baxayay warar ku saabsan induleedka magaalada muqdisho gaar ahaan ex control afgooye lagu qabtay nin sitay xubno bini aadam ah ninkaasi oo la sheegay in markii la wareystay inuu sheegay inuu ka shaqeynayay mid kamid a isbitaalada magaalada muqdisho isbitaalkaasna loogu soo dhiibay xuban kamid ah xubnaha bini aadamka gaar ahaan lug uu isagu waday haddaba waxaa ka hadlay sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ninkan la qabtay waxaana uu sheegay inay u gudbiyeen hay-addan damibaarista ee c i d da loo yaqaano iyo taliska nabad sugidda sima si wax looga weydiiyo arrimahan ku saabsan ninkan watay xubnaha bini aadamka ah halka uu waday iyo cidda usoo dhiibtay sarkaalkan waxa uu sheegay in ninkan markii ay su-aale weydiiyeen oo u sheegay in looga soo dhiibay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho islamarkaana lacag lagu siiyey si uu usoo aaso
anigu waxaa noo keena mataqaanaa shirkad shacabo oo xaafada degan ma garata anigu markay noo keeneen markii aan meeshana la keenon go-aankii ninkii iyo lugtii iyo dadkii mataqaanaa yimid inaan wareejino ayaa noo soo baxday islamarkii waana wareejinay c e d aan ku wareejinay hal lug bay ahayd olaad ma sheegi kara taas anigu ma aanay tegid goobtii meeshaas ahayd ma aanay tegid oo la sheegayay laakiin aniga intana soo gaartay intaas ahayd kulle mataqaanaa ilaa majintaan ay ka gooneed nin dhallinyaraa u ahay mataqaanaa isheeg ilmaha hadde labaiyo labaatan jirka ilaa labaatan jirka waa weydiiyey waxaa mataqaanaa isheeg isbitaalan ka shaqeeyaa uu yiri mataqaanaa isheeg hadda warqadii aan ku qoro ma wahaayo waa habeeni ma garat oo meelaha mataqaanaa adigu isbitaal madiina sukadiisa ah marka isbitaalkaasaa laygii soo dhiibo ur lacaga laysii ur oo mataqaanaa isheeg soo aasaa layiri ur hadda meeshuu gelinayo walaal anigu ma aanay kor istaagin markii nala soo noo keeneen dad fara badan ay ka dabadudaayeen asigana in aan badbaadino gacanta mataqaanaa i sheege dowladda tii mataqaanaa kulle ku shaqale inaan ku wareejino anaga hawshayna howl gaara waay magarad waa waa noo show qofka hadda lugtaan iskale waa noo show anaga saasuu nagu wuri maanaan weydiin aniga lacag baa nalasiiaalasiiya hadawori shaarkiisana isbitaalkoodan ku qorayba oo mataqaanaa uu ka shaqayhayo anigu waan qaadnay baaritaankaas iyo waxa waxaa iskale mataqaanaa ii sheeg nabasugidda amba
kaasi wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya magaciis ka gaabsaday oo ka waramayey ruux la sheegay inuu sitay xubno bini aadam ah oo lagu qabtay dowleedka muqdisho oo ay u gudbiyeen hay-adda dambaarista ee c a d da si wax looga weydiiyo xubnahan halka uu ka keenay iyo cidda usoo dhiibtay baaritaanna lagu sameyn doonana ay dib kasoo sheegi doonaan